wacyigelin. Tallaalkan cusub ee la siinayo carruurta shan sano ilaa koob iyo toban sano jirta miyuu ka duwan yahay tallaalkii hore la siinayay carruurta labayo toban ilaa toddobiyo toban jira waa maya wuu uu ka yaryahay un intii la siinayay carruurta jirta labayo toban ilaa toddobiyo toban tallaalkani wuu ka yaryahay carruurta shanta ilaa koob iyo tobanka sano jira laakiin waa isla kambanigii sameeyey isla daawadii hay-adda soo saartayna waa Pfizer Ah, tijaabadii lagu sameeyey iyo baaritaanadii la sameeyey waxay caddeeyeen in uu aada u badbaadin karo carruurta ka hortag fiicanna u noqon karo Eh, carruurta marka uu ku dhaco ama uu intuusan ku dhicinba cudurka caabuqa ee covid 19 marka wax isbedelo weyn u dhexeeya ma jiraan waxaa lagu ah, ah, bulshada lagu baraarujinayaa in ay talaalka qaataan